dowladda kenya ayaa ka hadashay go'aankii dowladda u k ay waddankeeda ugu dartay wadamada cas ee uu aadka ugu badan yahay xanuunka covid sagaal iyo toban go-aankaasi oo ka dhigayay in laga bilaabo sagaalka bishan aanay dalka u k u safri karin dadka ka imanaya wadamada ay kenya ku jirto kenya oo qaadatay tallaabo ay go'aanka u k kaga falcelinayso ayaa ku dhawaaqday in muwaadiniinta ingiriiska iyo weliba sidoo kale dadka rakaabka ee soo dhex mara dalka u k ee waddanka kenya imanaya ay hadda kadib karantiini doonto ilaa iyo afar iyo toban maalmood kuwaasoo iyagu iska bixin doona kharashaadka huteelada iyo weliba goobaha lagu karantiimayo warbixintan waxaa nairobi nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamuud xareen waddamadaasi ay dowladda u k ay xanibaadda ku soo rogtay ayaa kala ahaa waddamada kenya filibiins bakistan iyo bangaladesh dowladda u k ayaana tallaabadaasi sabab uga dhigtay in waddamadaasi uu aad ugu badan yahay fayraska covid -19 gaar ahaana nooca cusub hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kenya oo ka hadashay go-aanka dowladda u k ayaa sheegtay in dowladda kenya ay aad uga xumaatay tillaabada ay qaaday u k ee ay dalka kenya ay ugu dartay liiska waddamadaasi waxaana kenya oo arrintaasi ka jawaabaysa ay taas beddelkeeda dadka britishka ah iyo sidoo kale dadka kale ee soo dhex maraya u k ee imaanaya dalka kenya ay ku soo rogtay in la karantiili doono afar iyo toban casho oo ay iyagu kharashka goobaha lagu karantiilayo ay iska bixin doonaan halka muwaadiniinta kenyaanka ah iyo sidoo kale dadka degan dalka kenya ee deganaanshaha kenya haystana ee u k ka imaanaya uusan sharcigaasi qaban doonin go-aanka dowladda u k ayaa aad looga hadalhayaa dalka kenya waxaana baraha bulshada ee internetka lagu arkayaa dadka kenyaanka ah oo aad uga falcelinaya arrintaasi rofeor cabdiwahaab cabdisamed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida ee kenya oo arrintaasi la socday ayaa sheegaya in go-aanka ay dowladda u k ay qaaday ee ka dhanka ah kenya uu u muuqday mid ay dowladda u k ay ku degdegtay maadaama xiriirka ka dhexeeya labada wadan uu yahay mid aad u qoto dheer go-aanka marka u k ay gaaraysay kalmay tashanka wadanka kenya marka u k kenyana xiriir waxaa ka dhexeeya taariikhi ka dhexeeyo marka ma fila marka waxay ahayd go-aan waxay ahayd u k ku degdegtay bay ahayd waxay ahayd marka hore inay kenya kala tashato kadib laba dowlad ay ka wada hadlaan kadib marka yacni wixii marka la sameyn kara lasla sameeyo laakiin yacni inay si gooni ugu dhawaaqdo inay macnaha ka baxday macnaha yacni inay gelisay liiska macnaha caska ay liiska cas inay gelisay ayaa qalad ahayd taasay marka kenya aad iyo aad u kacbanaysaa arrimahan ayaa laga cabsi qabaa inay dhaawici karto xiriirkii wada shaqaynta ee labada wadan gaar ahaana dhanka ganacsiga caafimaadka iyo waxbarashada sida uu faahfaahinayo dor cabdi cismaan maxamuud oo ka howlgala cisbitaalka kenyatta ee magaalada nairobi waxyaalo badan bay hadda ay arrinta u dhimi kartaa labada wadan oo iska kaashanayn qaybta mataqaanaa caafimaadka qaybta tacliinta qaybta security-ga iyo waxyaalo badan oo ilaa tourismka waxyaalahaas badan bay arrimo badan bay keeni kartaa iska kaashaneen labada wadan kenya ayaa xilligan la daalaadhacaysa dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah oo uu covid -19 uu u geystay dhaqaalaha waddankeeda iyadoo ay dowladduna isku dayeyso sidii ay u xakamayn lahayd dhibaatooyinkaasi dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidoo kale mowjadii saddexaad ee cudurka covid -19 oo faraba-an ku haya dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi